aniga magacay waa suldaan maxamed axmed warsano gareere
haye bal shirkan jaraa-id ee aad qabanaysaan adiga iyo caaqilka bal hore u socda
ade shirkan wuxuu kusaabsan yahay anagu beelaha ehelka ah oo isdagaalay baan nabad ugu baaqaynaa ma garan
haye
waxaan rajaynaynaa nimanka culimada iyo iyo cuqaasha ku jirta oo ku galay maxaanku ihaha ilaahay dartiis in ilaahay ajarna ka siiyo una fududeeyo arrintaas insha allah
hawshan goormay soo jiitimaysay culimaa udiinka iyo waxgaradkuna goormay bilaabeen in ummadaas ay kala dhex galaan
wallahi niyo arrintaanu ilaa hadda laba sano ku dhawaad waa soo jiitamaysay hadda wax kastoo dhamaadana ilahay xaggiisa ka dhamaadaan waana lagu dhex jiray intaasoo hadda waxa weeye waa meesha ugu dambaysay maraysaa marka hadda waxaa laisla qaatay in la nabdo oo arrintaas maxaanku yidhahdaa wanaag lagu dabaalo oo dadka islaamka ah oo isku maranaya aan lagu fiirsan waxa hadda ay ku jiraan sidaasaa lagu ballamay waxaa kaloo jirta adeer haddii xataa qof islaama qof hadda u hamuun qaba dhiiggiisa inuu daadsana waxaan leenahay haka joogaan leenahay insha allahu labada dhinacba marka waana soo dhaweyneynaa culimada iyo cuqaasha hawsha ay wadaan culimmada iyo cuqaasha meesha ma tageen oo ma kala dhex galeen
a waa tageen waana tagaan maalin walba haddana waa waa jiraan haddana waxaa loo ballansan yahay labadii beelood inay fariistaan wixii dhexdooda adigu ku jiro oo dhibana la dhameeyo
culimada iyo cuqaasha goormay u suura gashay in halkaa ay tagaan
adugu wiiganba waa socdeen iyo wiiggii ku xigayba marka culimadu marnaba kamada ay joogsan iyo nimanka inta caqliga saaxiibka ah intaba kama joogsan intaa waa wadeen hawsha ma garta
waa gartay marka goorme lisleeyahay arrinkan waa lasoo afjaraya
adu adeer wixii sabti loo gaara laga yaabaa in la fadhiisto haddii ay ugu sii dambaysana isniin iyo wixii loo gaaro arrintaa waa laisku afkartay in la dhameeyo meeshii ilaahay ugu talagalay in la gaarsiiyo
waayahay marka maxaa ugu tala gasheen waxgaradkiinan dadkan dagaalamay oo dagaalkooda hadda uusan soo bilaaban marar badan halkaa dagaalku ka dhacay xitaa maamulka jubbaland laftirkooda isku dayeen inay kala dhexgalaan balse dagaalku halkii uu kasii socday
walaahi yar culimada yodayaasha ora kuma yara wixii ilaahay dilayana anagu ma celin karna insha allahu laakiin hadda tii u dambeysaa lagu jiraa inaan wax damba dhiman maxaan ku yidhahdaa oo dagaalkaa ku dhiman oo inta labada reerood haddana dib dambe aad dagaal uga qarxo marka ilahi idinka waxaan rajaynaya arrintaas inay ku dhamaatay wanaag
maamulka jubbaland gacan intee leg ay ku leeyihiin daninta colaada
wallahi way tageen baa la yidhi meelaha waxaan ku yidhaahdaa laakiin kolley ma filaayo sidii laga rabay inay u galeen waayo ayagaa wax ciidanoo buuxa haysta ummadana kala dhex geli kara laakiin hadda waxa orodka ugu badan ku jira waa culimada iyo inta caqliga saaxiibka u ah iyo waxgaradka weeye wayna ku guulaysteen in hadda la damiyo arrintaas dawladda federaalka laftirkeeda kaalin intee la-eg ayay kaga jirtaa dadaalada dib u heshiisiinta dawladda dawladdii waddanka madaxda ka ahayd weeye horena mar labaad iyo mar saddexaadna waa ugu baaqnay inay wax ka qabato arrintaas intii ay ka gaari kartana kolley hadda baaqyana way jirtay warna way ka soo saaraysaa kolley saacadaha soo socda